Xaafadda Bandar Qaasim waxay ka mid tahay xaafadaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana laga bilaabay olole nadaafadeed oo lagu doonaya sidii loo soo celin lahaa bilicda magaaladaasi. Cabdi Mahad Ismaaciil oo ah guddoomiyaha xaafadda Bandar Qaasim ayaa ka warbixiyay ololaha ay ka sameeyeen xaafadda isagoona tilmaamay in ay sii wadi doonaan ololaha nadaafadeed.
Nadaafaddu waa muhiim in laga shaqeeyo waxaana ka shaqeynaynaa meelaha ugu muhiimsan magaalada Boosaaso khaasatan xaafadda Bandar Qaasim laamiga halbowlaha u ah isku xiraa magaalada intiisa kale laamiguna waa badqabka laamigana waa muhiim in la ilaaliyo badqabkiisa laamigu waxaa hareeyey ciid ciiddii waa ka gurnay iyo xoogaa qashin ah waxaana dadka uga digaynaa inay ka ilaaliyaan laamiga inay ku tuuraan caagadaha ee biyaha ku cabaan ama wada aad inay ugu badan yihiin iyadoo dabeel dhacayso oy qoraxdana kulushaa waa idiin shaqaynaynaa had iyo jeerna ka daalimayna shaqadeena insha allah waana shaqaynaa ka dowladas ahaanna waxaa naga go-an inaan ku ilaalino nadaafadda meelaha muhiimka u ah magaalada boosaaso laamiga halbowlaha u ah maqaska waa u muhiim magaalada boosaaso dadkan waxaa ka codsanayna inay ka daayaan qashinka ay ku daadinayaan iyo caagadaha biyaha markay ka dhamaystaan ay ku tuurayaan waxaa kale ka codsanaynaa meheradaha inay iyagana run ahaantii caagadaha biyaha laga cabayo ay xakameeyaan sidii markii biyaha ka dhammaadaanna ay geeyaan ay ku daraan haamaha qashinka ay ku ridaan si ay uga qaadaan dadka shaqada ku leh ama dadka ka qaada qashinka runtii had iyo jeer waan isku daynaa inaan qurxinno magaalada weliba khaasatan xaafadda badar qaasim iyo xeebtaba si joogtaana uga shaqeynaa waana jecelnahay inaan ka nadiifino xaafadda qashinka oo idil runtiina wixii naloo doorto waana mas-uuliyadana saaran insha allah bidna alkariim maaha markii ugu horreysay magaalada boosaaso laga sameeyo olole dib loogu soo celinayo bilicda magaaladaasi